أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada aan caawa idinkugu heenana waxaa ka mid a haddana waxaan fulinaynaa xukunkii ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka
maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo goob fagaara ah ku fulisay xukun xaduriddo ah koox jawaasiis ah oo la shaqaynaya sirdoonnada saliibiyiinta iyo murtadiinta xukunka maxkamadda ka soo baxay oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegay gacanku-haynta saldhig laga hagayey diyaaradaha turkiga ee bayrakhtaar iyo deegaanno hor leh oo ay kala wareegeen ciidanka riddada ee maali kooxo hubaysan oo mar kale ganacsato soomaali ah ku dilay mid ka mida magaalooyinka waddanka koonfur afrika markas daraasaad oo warbixin uu soo saaray ku saadaaliyey in mujaahidiinta alqaacida ay la wareegi doonaan talada waddanka maali idaacadda islaamiga andalus oo waraysi ka qaaday askari murtad ah oo maanta lagu qabtay weerarkii dhabagalka ahaa ee ciidanka mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka deegaanka mubaarak ee wilaayada shabeellaha hoose iyo qaybtii labaad warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafreebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goob fagaara ah ku fulisay xukun xaduriddo ah koox jawaasiis ah oo la shaqaynaya sirdoonnada saliibiyiinta iyo murtadiinta fagaaraha macalin aadan xaashi cirow ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadaasi galabta ku fulisay xukun xaduriddo ah koox jawaasiis ah oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo kuwa murtadiinta jawaasiistaas oo sheegtay mas-uuliyadda duqaymo ka dhacay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah maxkamadda ayaa fagaaraha ku xukuntay lix jaasuus waxaana goobta lagu toogtay shan jaasuus halka midka lixaad oo ah midka xukunkiisa lagu bilaabay horey loo oofiyey xadkiisa haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wsalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala allahu tacaala إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabbey madyarow cusmaan da'diisuna tahay afartan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro gaalada ka geysteen wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabbey madyarow cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynaya jawaasiista jubbaland waxaa maalin isoo wacay murtad lagu magacaabo cabdulaahi cadaawe wuxuuna ii soo bandhigay arrin arrintaasoo ah jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna ii soo diray inaan soo ogaado meel ay joogaan shabaabka waana ka aqbalay kadib waxaan bilaabay inaan u gudbiyo xogaha mujaahidiinta maalin ayaa waxaa cabdi dhoore yimid mujaahidiinta waxaan u gudbiyey gaalada kadib cabdulaahi cadaawe wuxuu igu yidhi kismaayo imaaw waan u tegey wuxuuna ii soo bandhigay isla shaqadii hore waan ku waafaqay wuxuu i siiyey lacag yar waana ka soo tegey waxaan imaaday cabdi dhoore kadib waxaan bilaabay sahan waxaan soo sahansaday maduulow waxaana soo indhaindheeyey meel ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta kadib waan gudbiyey saddex maalmood kadib waxaa ii yimid gaaladii waan u tegey waxaan raacay gaarigood waxaana tusay geedkii ay deganaayeen mujaahidiinta waxaana ka dhacay dagaal adag muddo kadib meel cabdi dhoore u dhow oo qarmo la yidhaahdo ayay jabhad imaatay waana u gudbiyey way cabsadeen mana soo bixin sidoo kale laba nin ayaan u bandhigay inay igala shaqeeyaan jaasuusnimada wayna iga aqbaleen waxaana la isoo xiray annagoo wada shaqaynayno xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane cabbey madjarow cusmaan iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in cabbey madjarow cusmaan falka uu ku dhacay yahay mid gaalnimo ah labo fiiro gaar ah jaasuuskan horay ayaa looga fuliyey xadka almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنا يؤفكون أما بعد ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad aadan daahir macalin maxamed da'diisuna tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo biasta riddada intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan daahir macalin maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa saxa inaan la shaqaynayay shabakad jawaasiis ah una shaqaynayso maraykanka iyo murtadiinta maalin ayaa waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan shabakadaas wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay kadib wuxuu ila hadal siiyey nin ka tirsan jawaasiista maraykanka oo la yidhaahdo maxamed cali waana isfahamnay kadib wuxuu ii diray xogaha mujaahidiinta inaan u soo gudbiyo shaqada aan u qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xogta saddex nin oo ka tirsan mujaahidiinta kana shaqaynayay gudaha muqdisho laba ka mid ah waa la qabtay midka kalena waa lagu fishilmay qabashadiisa labo waxaan u gudbiyey nambarada laba nin oo ka tirsan mujaahidiinta saddex sidoo kale waxaan wax ka ogaa duqaymo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan shabeellada hoose waxaana ka mid ahaa duqayntii uu ku shahiiday macalin cabdisalaam oo ka dhacday kuunyo barow afar waxaan cadowga u gudbiyey macluumaad fara badan mar kale waxaa siyaalo kala duwan shaqo jaasuusnimo igu soo bandhigay laba murtad oo ka kala tirsan biasta muqdisho iyo koonfur galbeed waan ka aqbalay wax shaqo ahna lama qaban sidoo kale maxamed cali wuxuu shareexooyin iiga soo dhiibay muqdisho si aan ugu dhibaateeyo mujaahidiinta anigoo oon gacanta ku dhigin ayaa la i qabtay muddada aan la shaqaynayay waa afar sano dhammaan shaqadaas waxaan ku qaatay konton dollar eedaysanaha labaad cabdullaahi maxamed xasan da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo v s ta riddada intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdullaahi maxamed xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka aniga oo ku sugan afgooye ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo ashuumow waana ka aqbalay wuxuuna igu xiray murtad lagu magacaabo tuugmadow wuxuuna ii diray inaan u soo farmuuqo dadka muslimiinta ee ku cusub magaalada iyo inaan u soo indhiindheeyo waddooyinka waxaan soo farmuuqay dad shacab muslimiin ah oo degganaay afgooy waana la qabtay sidoo kale waxaan farmuuqay nin mujaahid ahaa guri uu ku jiray wuxuu wuu dagaalamay murtad ayuu dilay isagana wuu shahiiday waxaan sidoo kale habeenkii dadka ka dhici jiray moobeelada kadib waxaa isoo wacay nin aan isnaqaanay oo la yidhaahdo cabdirasaaq lana shaqeeyo balaag watar oo ay leedahay yahuudda sida cabdirasaaq ii sheegay wuxuuna igu ballamiyey hoteel ku yaallo muqdisho qaad ayaana wada cudnay wax yar kadib waxaa iga tegey dhimirkii muddo kadib waxaan soo miirsaday anigoo kursi ku fadhiya korka oo dhan ijajaban yahay kadib waxaa qolka igu soo galay cabdirasaaq naag soomaaliyeed ah nin caddaan yahuud ah iyo nin madow kenyaati ah kadib waxay i tuseen muuqaal anigoo liwaad igu samaynayo sidoo kale waxay iga duubeen muuqaal kale oo aan ku qirinayo inaan ka tirsanahay al-shabaab dowladdana la qaatay wada shaqayn buuxda waana la ii meeriyey shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin kow naagtii ayaa waxay ii dhiibtay mobel extu ah waxay igu tiri waxaad u tagtaa cabdirasaaq wuxuu ku dhahana sameey wuxuuna igu yidhi mobeelkan qaad waxaad u geysaa nin lagu magacaabi jiray cali buule oo ka tirsan shabakadaas horeyna mujaahidiintu ay u dileen waxaan ugu geeyey duleedka afgooye labo waxaan ka soo qaaday mar labaad qalab yar sidii hore ayaana ugu wareejiyey isla ninkii hore saddex mar kale waxaan ka soo qaaday mobel extu ah cabdirasaaq ayaa wuxuu igu yidhi waxaad gaddaa dharka mootada kadibna dhexgeli mobeelka waxaana ku wareejiyey nin uu igu soo xiray afar waxaan ku xiriiriyey nin iyaga la shaqeeya shan sidoo kale waxaan wax ka ogaa laba duqeyn oo ka dhacday shabeellada hoose mid ka mid ah duqeyntaas waxaa ku shahiiday hal qof midda kalena waxay ku dhacday meel cidlo ah kadibna waa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa afar sano dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago aan badnayn eedaysanaha saddexaad cabdulqaadir xasan xuseen oo loo yaqaano qooley da'diisuna tahay afartan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya ciidanka riddada gaar ahaan gorgor bangaraaf jabuutiyaan iyo macwiisleyda joogta hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulqaadir xasan xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay murtadiinta maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin la yidhaahdo sheekh abuukar cali maqaney oo ah xildhibaan riddada ka tirsan waxaan uga tegay jowhar isaga iyo xaandooy oo ugu magacaaban riddada guddoomiyaha gamboole iyo doofarow oo ah taliyaha macwiisleyda waxay ii soo bandhigeen inaan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta waan ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan xogtooda iyo nambaradooda u gudbiyey lix qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan macwiisleyda la fuliyey afar weerar oo ay ku soo qaadeen deegaanada kale ah cali caddaaw jameeco cabdi caddaay gololey gololey bishaaro iyo dudundheer aniga ayaa hor socon jiray waxayna geysteen arbushaad iyo burburin hanti intaas kadib waxaan jaasuusnimo kula heshiiyey nin sarkaal ah oo watay ciidanka gorgor waxaana igu wareejiyey doofarow howlgallada aan la fuliyey murtadiinta gorgor waa sidan waxaan u sahmiyey deegaanka show wayna soo weerareen aniga ayaana soo kaxeeyey oo magaalada keenay waxayna ka dhaceen hanti badan waxaan hog ka gudbiyey tiro laba jeer ah gamboole weerar ayay ku soo qaadeen shan qof oo muslimiin ah ayaana ku shahiiday mar kale ninkii haystay gorgor wuxuu i baray murtad ka tirsan saraakiisha bangaraaf lana yidhaahdo cabdinajiib wuxuu iga codsaday cabdinajiib inaan la shaqeeyo oo xogaha mujaahidiinta aan u soo gudbiyo waan ka aqbalay howlgallada aan la fuliyey bangaraaf waxaa ka mid ah kow waxaan mar labaad xog ka siiyey show kadib waa ay soo weerareen waxay gubeen isbitaalka iyo ceelkii laga cabaayey biyaha aniga ayaana ka soo kaxeeyey cali cadaaw waxayna sii mareen wardhiyaan ceelka ayayna ka gubeen labo gamboole ayaan u soo sahmiyey waambata ayaana aniga ka soo waday wayna soo weerareen waxaana ku shahiiday saddex qof oo muslimiin ah saddex waxaan xogtooda siiyey rag ku sugan deegaanka cali cadaaw kana tirsan mujaahidiinta wayna soo weerareen wax khasaare ahna kama dhicin intaas kadib waxaa i wacay nin la yidhaahdo coomow oo ah guddoomiyaha jalalaqsi wuxuuna ii sheegay inaan la shaqeeyo ciidanka jabuuti oo xogaha mujaahidiinta aan u soo gudbiyo waan ka aqbalay waxa aan la qabtayna waa sidan waxaan xog ka siiyey deegaanada kale ah jimbiley bilaal ilaa lafoole muddo laba jeer ah ayay soo weerareen wax khasaare ahna kama dhicin labo waxaan soo sahmiyey deegaanka gumarey wayna soo weerareen saddex waxaan xog ka siiyey deegaanka baraakada gaduudan wayna soo weerareen afar deegaanka biiguur xogtiisa ayaan siiyey way soo weerareen waxaan macwiisleyda siiyey dhowr mar lacag aan qabiilka ka soo aruuriyey shaqooyinkan dhammaan waxaan ku qaatay lacago aan shaqadaan waday waa saddex sano eedaysanaha afaraad mawliid cabdulaahi cabdow da'diisuna ay tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro gaalada ka geysteen wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana mawliid cabdulaahi cabdow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayo jawaasiista jubbaland waxaan falkan jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo cabdulaahi caasho kana tirsan murtadiinta biroola degan wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabnaa inaad noo soo gudbiso wixii al-shabaab ah oo nagu soo wajahan waana ka aqbalay waxaan u qaabilsanaa xog aruurin iyo sahan afar jeer ayaan u gudbiyey ciidan mujaahidiin ah meel aan ku arkay waxaana la shaqaynayay muddo labo sano ah mar kale waxaa ila soo xiriiray murtad la yidhaahdo maxamed boorow wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana la qaatay tiro afar jeer ah ayaanu u gudbiyey macluumo ku saabsan mujaahidiinta muddo lix bilood ah ayaan sidaas ula shaqaynayay wixii aan helana toos ayaanu u gudbin jiray muddo kadib waxaan is aragnay murtad lagu magacaabo sulaymaan cumar gariiji wuxuuna ii soo bandhigay fal jaasuusnimo ah waana ka ogolaaday isla markiiba waxaan bilaabay in aan raadiyo xogaha mujaahidiinta wuxuuna igu sii xiray murtad lagu magacaabo aftiin fadhag xag walba oo aan ka helo mujaahidiinta labadooda ayaana wada siin jiray waxaana la shaqaynayay labadaa nin muddo laba sano ah eedaysanaha shanaad mukhtaar sheekh ibraahim cumar da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaasiista ethoobiya uuna u gacangeliyey dad muslimiin ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane mukhtaar sheekh ibraahim cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay sirdoonka ethoobiya anigoo oo jooga doolow ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo maxamed shuuriye oo ka tirsan jawaasiista ethoobiya waana ka aqbalay wuxuuna ii ballanqaaday lacag bil walba ah waxaana la ii diray inaan macluumaad ka keeno mujaahidiinta waxaana u gudbiyey xogta afar nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la wada qabtay sidoo kale waxaan ethoobiya u gacangeliyey hanti ay lahaayeen mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayay waa saddex bilood waxaana la isoo qabtay aniga oo ku howlan shaqadaas xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وعن فلنينا حكم كي كسب بحي maxkamadda shareecada islaamka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa la wareegay gacanku haynta saldhig laga hagayey diyaaradaha turkiga ee bayrakhtaar qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ka miin ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu u dhigeen kolayo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday afaafka hore ee deegaanka mubaarak dhimashadu waa sagaal murtad dhaawacu waa toddoba murtad hal murtad waa maxbuus oo nolosha ay ciidamada mujaahidiintu ku qabteen khanimaduna waa shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah dhanka kale ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa gebi ahaanba isaga cararay deegaanka mubaarag waxayna u guureen dhanka xerada kufaarta afrikaanta ee degmada awdhegle sidoo kale howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhaba ayaa lagu beegsaday guri maleeshiyaadka ridada ah ku sugnaayeen khasaarena waa uu jiraa waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada wakaaladu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo xoogaga jabhadda xoreynta asawaadka oo la wareegay qol laga hago diyaaradaha daroniska ee turkiga xoogaga jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee loo soo gaabiyo j n i m iyo jabhadda xoreynta asawaadka ee loo soo gaabiyo f l a ayaa la wareegay qolka laga hago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska ee lagu magacaabo bayrakhtaar t b two ee turkiga ee ku yaal gudaha magaalada kiidaal ee waqooyiga dalka maali wakaaladdu waxay soo bandhigtay sawiro muujinaya qolka laga hago diyaaradaha daroniska turkiga ee ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo xoogaga asawaadka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka maali oo isku dhiibay jihaadiyiinta nusratul islaam jaamacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay bayaan ay kaga hadlayso ciidamo isa soo dhiibay oo ka tirsanaa nidaamka dabadhilifka milatariga ee maali bayaanka ayaa lagu caddeeyey inay isa soo dhiibeen ciidan isugu jira askar iyo saraakiil kuwaasoo ka tirsanaa milatariga maali ee ku sugnaa xeryaha tesid ee gobolka gaw ciidankan iyo hubkii ay wateen ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay inay si buuxda ula wareegtay jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin jamaacadu waxaa kale oo ay bayaankeeda ku sheegtay in ay dusha u ridatay damaanad qaadka nabadgelyada iyo badqabka ciidamadan isa soo dhiibay tallaabadan ay jihaadiyiintu sheegeen inay ku timid qorshe ay doonayaan inay ku taageeraan cid kasta oo codsata magangelyo gacantana ka laabata dhagridda jihaadiyiinta waxaan ugu baaqaynaa ciidanka maali ee ku sugan dhammaan xeryaha iyo saldhigyada kale ee gobolka inay ku daydaan tallaabada saaxiibadood ayaa lagu yidhi bayaanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsado kasoo jeeda soomaaliya oo lagu dilay south africa wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo u dhashay dalkaasi ay saacadihii lasoo dhaafay toogasho ku dileen mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi dilkan ayaa si gaara looga soo calaamadiyey afaafka hore ee dukaan ganacsi oo uu ganacsaduhu joogay kaasi oo ku yaal xaafadda stanran ee magaalada cabetown kooxda oo loo badinayo inay yihiin burcad koonfur afrikaan ah ayaana si bareer ah u toogtay ninkaasi cabdulaahi mukhtaar cumar ayaa magaciisa lagu sheegay qofka kooxahaasi ku dileen albaabka dukaankiisa waana qofkii toddobaad oo bishan gudaheed lagu dilo xaafadaha hoostaga magaalada cabetown ee dalka koonfur afrika baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday muuqaal u muuqda inay duubeen kooxaha dilka geystay waxaana laga dheehan karaa qofka soomaaliga ah ee lagu hortooganayo albaabka dukaankiisa ganacsi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo hubaysan oo mar kale markab ku afduubtay xeebaha soomaaliya waxaa lagu soo waramayaa in koox burcadbadeed ah ay markab ka afduubteen xeebaha gobolka mudug gaar ahaan qeybta uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland masaadiir kala duwan ayaa xaqiijiyey in markabkan oo ah nooca xamuulka qaada uu ka babanayay calanka dalka banama islamarkaana uu kusii jeeday wadanka mosambiq ee ku yaal koonfurta afrika wararka ayaa intaasi kusii daraya in markabka ay saaran yihiin lix iyo toban shaqaale oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay kasoo kala jeedaan lawareedyo ku sugan gobolka mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in kooxda ay afar iyo labaatan saacadood ka hor inta aysan weerarka geysan ay ka baxeen deegaan lagu magacaabo dinowda oo dhaca gobolka mudug taas oo ka dhigaysa inay soomaali yihiin ragga afduubka geystay waxaana la tilmaamay inuu markabka noqonayo kii labaad oo kooxaha burcadbadeeda ay muddo toddoba beri gudahood ku qabsadaan xeebaha dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland labiyo labaatankii bishan waxaa koox hubaysan ay markab laga leeyahay dalka bakistan oo la sheegay inuu u rarnaa ganacsato soomaaliyeed ku qabsadeen xeebaha degmada bandarbayla xubintiina cabdiwaab caawowa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka idaacadda islaamiga andulus ayaa waraysi ka qaaday askari murtad ah oo maanta lagu qabtay weerarkii dhabagalka ahaa ee ciidanka mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellaha hoose isagoo faahfaahin ka bixiyey dagaalkii maanta dhacay iyo sida uu ku galay gacanta ciidanka mujaahidiinta haddaba ku soo dhowaada waraysiga laga qaaday askarigaasi haatan maxbuuska u ah mujaahidiinta ani horta magaceega sadexaan cumar maxamuud siyaali alidhaa oo bajaajla ahay bajaajaa wada jiray ciidanka maxamar joogsa liifilatuuraya si xoog habad ligu qaad ligu xoog ligu qaad ligu dhahay habad ligu ridahay sidaas darteeda horta aniga askarnimo ku noqdo maana dal difaac iyo diin difaac uma noqon walaa asgooya aan iskaaseen aniga xamar xagsan kuwa lagu dhex hadda lagu soo daraa kamid halkee tababar kusoo qaadatay lix bilood le
intaanan u imaan dagaalka maanta lagugu qabtay bal meelo kale oo adi aad ka howlgasho ma jiraa may mubaarag caa imaaday maanta horta saddexe iyo dabdi inaan soo galaa umaleeca mubaarag markaa imaahayba liima sheegin markii liikana la ogaaday maya horta rooraan joogtaa yaa lasu waayey laakiin shaqada ukunji in la aadaa noola sheegay roobkaana oo marka joogsadan in la sugaayay alaasaa maa ku jooga maxal iska dhigeysa waa roob waa nagu daayay waa wax maal waa hadda ma jiro saaska ay ciidanka u kala degan yihiin iyo halka aad ku sugneed si gaara inooga waran ma ani horta maa hadda ku sugnaay xerada oo burundeska degnaa mataqaana mubaaraga horteedana maa mise ugandheska ma degnaay waxay ka degan yihiin meel oo dhanka markii ma mubaarag meel oo masaajid ku yaalo oo keligii maro horteeda degan yihiin marka anagana aad degnaynay maha keligii maro burundada beer dhinacan ka jirto cambihii maro oo liin ku taali aan u imaano maanta sidee deegaanka mubaarag dagaalku kaga dhacay inooga waran adiga halkee ku sugneed markii dagaalku u dhacay maanta markii wax dhacayeen horta anakoo laba boqol aa soo baahnay waxaa saakeen wadooyinka anaka meel ma naqaano mayno aan wadooyinka lama maraayo meelaha inaan soo kala baraheena soo rondeyna nilsoo noqa anugula soo wada saaka haddaa soo baxno beeraha soo dhex qaadno oo soo socono xabaar mi inaan joogna kasoo fogaaanine oo dhex maraynan xabadaa bilaabatay xabadda horta wala anaka anoo socono koo soconaa xabad beekaam nagula bilaabay kadibna seven iyo waa isku qabataba qararamta anigana markasaan u fiirshay ani meel dao godaan galay xabadaha anigana wadankii igu jirta aan iska firdhiyaana kadibna talyahurinki iyo abaanduulkii wato ordaan haddaa arkay anigana waa orday meel biyaha galay biyihii haddaasaan ugu baxnay mujaahidiinta wada ordaysoo wadadii soo wada gashaa ku dhex dhacay marka haddaa ordi maagana ani mujaahidiinta dhexda ka galay ee kaana gacanta igu dhigeen ani horta ma aqaani macalin horta ma dhan meelaan ku cusbaa waayo meel magaceed makuu sheegi kari hal meelaan maanta laayo ku dhigi kara ma jirto intay dagaalka soo dadkii oo carareen arkay ana haddaan carari maagay ikaa kusoo dhexdhacale qaraga qaraga dhigaa laaijirin waa dhigay waa lisoo karbadooga waa laga keenay ilaahiin ikaalasa dagaalka maanta askar badanaa lagu dilay intaa la joogtay maxaa inoo sheegi karta xagga dhimashada intaa aragtay ana dhimasho maba arginba nafteeda la ceraray wax kuma fiirinba ana qada khasnada koruga anaa iska firdiyey khasnada hadday dhamaatana anoo ka bedelin aan la cararo dhankee u carartay aniga dadkii isi orda inaan ordi maagay wadadii oba mujaahidiinta wada socotaa kusoo dhex dhacay garbadogaalisoo wata raggii saaxiibadaha kula socday halkee ku danteeyaan meelay ku dambeeyaan ilaa hadda anima helaba mubaaraga qaar jiraan le rondale lagu soo imaamaa wax kalma lagu soo wadinaa ani xabad dhan furin oo dhan midaan igu horeysabe maya furin oo dhan tana igu horeyso mujaahidiinta maxaa ka aaminsaneed mujaahidiinta laa bilaa fikir qaldanaa ka aaminsanaa dadka waa qalaan waxaasle waxaasle maan wax kaloo maanta ka aaminsanaa ma jirto maanta sidee lagugu dhaqday markii gacanta lagugu dhigay maadaama aad ahayd askari ka tirsan ciidanka ridada ee kusugnaa deegaanka mubaarak walaa horta wax maanta wax xumaan oo lii geysta ma jira horta hadda waa siiyo waa fiicanahay waa caafimaad qabaa wax dhibaataa liima geysan ciidanka saaxiibada ee maanta kaaga cararay furunta maxaa dhihi lahayd maadaama gacanta lagugu hayo oo ciidamada mujaahidiinta gacanta ay kugu dhigeen waxaa dhihi lahaa inay mahooda ka noqdaan oo isku soo aadiyeen oo la qaldan isku qaldaminaa dhihi lahaa anaa qalab aa qaldame markii laidin keenay mubaarak maxaa laidin sheegay adiga waxyaaba laidin sheegay maxaa kamid ahaa mubaarak horta markiina la keenay aniga horta ukunjiyaa la gala alla meela iga jirtana ma helin ufaan marka lama guryaa jooga maanta iyo saddexeedna waa kana adinkaani la jiraa hadda maxaa isleedahay marka maadaama ciidamada mujaahidiinta maanta ee dagaal kugu qabteen adoo dagaalamaay gacanta lagugu dhigay maxaa isleedahay daayar hadda soo baxaysa cafis halifadiyaan dhihi lahaa cafis iyo qilmihiisa oo furunta ma joogaan ilmaha masaakiinta oo shacabka oo laayaaye maatabe walaalayaal xaafidiin iska jooga guryaha abartiin canjeerada ku cunaan dhihi lahaa wax kaloo dhahay ma jirto maanta xooggiina adinkaa ku shaqaysan karin dowladdaa lasoo dirsanaa been waa been shabaab ma dhamaanin waxaa saakin daayir ku arkaay anana dhamaanin oo been la sheegaayo madaxweyneha beentiis waay waase duur ma joogo xabadna ma tegiyo ilmo kuwiisaana xabad uma diriyo wallaahi baaqaha ujeediyaha in camaalis ka noqdo anaa u dhaanto wallahi intii shabaaba dalka buxureysin intii la dhiilaayo inay hooyadood u shaqeeyaan oo dalka wadooyinka dhinac ka marana u dhaanto laakiin hadda inay midaas jirin oo dad tiro badan oo oo xabadda ka gambeyn oo kasoo galaya inay yihiin hadda ogaaday ani horta nin oo haddana saas nin dagaalamana mihii nin oo asig boliis ku imaadana miyo nin lasoo wadaaya ahay oo isilkayga bajaajla ahay aniga bajaajkaasna magaalkaas taagtaagayo darteeda aan ciilciilaan qaadaa u qortay maana ani dal iyo diin difaac uma qoran ani waxaa ugu shalaaya maanta aniga horta intaan joogaa waalidkeygina horta igama warqabaan haddaa ii kala joogi lahaa alaan migu dhici lahayn waa maya inaan bajaajilii iska aadaa ii dhaanta markaa shalay fikrad baan qaadaaya maantana wixii wixii lii go-aan shaa maraa duulaa raali ka noqdo wallahi cafisaa ka rajeeya maanta nin daayar oo oo mustaqbal oo hadda soo baxaya ah waxaa indhehe ku argina rag oo rag oo la celin karin oo oo tiro badan oo waa dhamaadeen la been leetaa inay iska joogaan oo haddee rabaan xamaaliba ha noqdaane haddee rabaan bacseeyaba ha noqdaane intaasaa dhaanto maanta xoriyada haysta xaafadaada aadee askarinimo rafaad idoo eeda haddana been oo lugoys mar kala taa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe warbixinadan waxaa inoo soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey inta gobollada waxaan geli kuu soo qaatay gaalada guryaha ugu galo gacanta hoorsada gundhigu waa gumaysiga gaf iyo godobta loo geystay garwadeenka gaalada ohogo usma dhaafsaday gacal ma yihin waa kala goonoon geedii kala guufnay goortii gabaad laga heloon gacantooga areeyno gowrac waa gorgoro malagarkiiyo madaxa waa gooysma wixiis geystay waa laga gudaa goor aan dheereen gablaha u yaalgaal nin wada gowracaa sugi
maxay ahayd kaalinta ay qaateen bulshada lagu soo duulay ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maxaase hadda xaalkoodu yahay deegaanadoodii ay ku sugnaayeen kaalinta bulsho ee ogaasyada iyo nuqabadooda dagaalka cadowtooye ee salabiyiinta maraykanka iyo murtadiinta ay kusoo qaadeen dadkeenna wuxuu sii adkeeyey iskuduubnida ka dhexaysa bulshada muslimiinta iyo mujaahidiintooda cadowguna waxa uu bulshada ku dhaqan wilaayaadka u aqoonsadeen in ay yihiin bulsho la duuban mujaahidiintooda waana da'biga ay leeyihiin mu'miniinta iyo saalixiinta ee allah uu ku galladaystay in ay isu ahaadaan sidaba uu tilmaamayo allah subxaanahu watacaala والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم نبض إيد لمؤمن برو waa kan mar kale isaga oo noo qeexaya sababta kaliya ee uu cadowga u beegsanayay inay ahayd inay muslimiintu gacli xigto isu yihiin maraykanka iyo xulufadiisuna aanay marnaba raalli ku noqonin arrinkaas adeer adi imise jir baa taha aniga toddobaatan sanaan jira ma ka cabsanaysid ma in maraykanka uu ku aqoonsado nabadoon argagixisaa inaad tahay aniga maraykan aniga hadda way aqoonsadana inta la dilaayo wax dhibaysa ka mid noqona maxaa jira inta la dagaalaysa oo isbeegsanaan ka mid noqona ma islaanimayda uga tegi maayo maraykan aniga wax sii sheega ma leh gaal buurwiy qaba waa ma cabsidaas maba igu jirto aniga aniga nin islaam ahaan lahay mujaahidiintana islaam waa wixii aan dambi hongaranay waa ku xisaabtamayna marka waxaa leedahay adiga iyo mujaahidiinta isku hadaf baa tihiinoo sida loo beegsanayaa yacni ummaddan loo beegsanaya mujaahidiinta dadka xukunta iyo ayaga isku mid waa nimankaas meesha jooga oo murtadiinta isugu mid waa sidaasay wada beegsanayiin annagana islaam ilaahay noo keenay waa ku mahadinayna meeshaan wixii yili waa la ogyahay dhabaha waa la mari waaye isbaaraa ooli jirtay qab iyo tiga nin ninkiiska xoog badan yahay madaxa ka goynahay alxamdulillah maalinkii walaa ay timi inta sanoo joogta meeshaan annaga aan mataqaanaa aan miir helnay sidaas darteed waa taageersanahay ameerikaanaan sheegaya ka gaalka u dabaahimaa ilaaha wax dilo aniga warkayga waa kaas nabadoon isaaq barrow aamin waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu ka mid ahaa odayaal go-aan ku gaaray in ay naftooda difaacaan waxa uu iiga sheekeeyey in uu dhankiisa hubka qaatay si uu ula xisaabtamo cadowga waa waa galay maxaan ku irahdaa guryahayga maka ordayey gaalan ugu ordi mahayey inaan dagaal galanay waan ku dhaartay qorigay iyo booshkaygaan xiranay marba haddii duulaanka cadowga uu ahaa mid aanu kala soocaynin ciidan iyo dad maras ah bulshadu tashi la-aan maysan noqon waxgaradkeeda iyo ogaasyadeeda iyo weliba aqoon-yahanadeeda waxay durbaba qaateen inay la dagaalamaan silibiga duulaanka ah iyo dabadhelifidiisa murtadiinta bulshada ku dhaqan galbeedka hiiraan nabadoonadooda iyo ogaasyadooda waxa ay horkaceen dagaalka iyaga oo dadkooda ku booriyey in ay hor istaagaan silibiyiinta iyo dabadhelfyadooda la socotaha ee loo soo abaabulay gumaadka bulshada wilaayaadka islaamiga ah waxaa la abaabulay ciidamo boqolaal ah iyo hubkooda oo difaaca dadka muslimiinta wax dheefna ku taageeray mujaahidiinta tusaale ahaan ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed ogaaska beesha gaaljecel iyo waxgaradkooda ayaa hubka u qaatay cadowga allaah in ay dhulkooda ka hor istaagaan silibiyiinta weliba waxay beecada beeshaas u cusboonaysiisay amiirka mujaahidiinta ee bariga afrika asheekh axmed cumar abaa cubeyd xafidahullah sidee maalinkaas dareen ku ahaa waa kan haddaba aynu wada dhegaysanno beesha caalamka kuwa sheegta oo har iyo habeen la daba taagan qoladan manhajkooda raban inay fuliyaan waxaan leenahay gaalay waxaad wadiir waa diidnay waxaan idin leenahay innaa buraa'u minkum wamaa tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan waxaad waddaan waa diidnay waxaa noo dhexeeyo ee ballanteenna ah idinkana waad ogta annaga noo ognahay waxaan noo ballan insha allahu tacala qorigaa noo ballan mashruuc walba soo bixiyo gaal walba oo caddaaw ama madoobow soomaaliya ha ku hadla ama yuusan ku hadlin insha allahu tacala haddii aynu nahay beesha gaala jecel waxaan ku leenahay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala raalliga nooga yahay min fawqi sabca samaawaad nooga soo dejiyey raalliyada nooga yahan qaadanay waxa aad waddaan ee kufriga iyo gaalnimada ah waa diidnay sababtoo allah tabaaraka wa tacala haddii aad diiddeen annagana allah tabaaraka wa tacala waxaad ka bedelnood waddaan waa idinka diidnay furrintayda kale insha allahu tacaala waxaan u diraa beesha gaala jecel beel yahay waa la og yahay gaaladana way ogtahay idinkana waad garanaysaan ummadda soomaaliyeed waad garanaysaa inaad tihiin ummad diimeed ummad jihaad waxa laydinku haysto ee cadowga idinku soo duulayo ee dhagaraha idinku maleegayo ee hagardaamada idinku wadana waxay tahay inaad tihiin abna'a sheekh xasan barsane abna'u haadihi diin saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala nin walba beesha ka tirsan oo ku abtirsado waxaan faraynaa insha allahu tacaala qorigiisa iyo booshkiisa inuu madaxa dhigto kan baadiyaha jooga waxaan leenahay si qaas dadkeenna baadiyahow gaalada waxay go'aansatay inayna baabi'iso nin weliba qorigaada barko booshkaada soo dhowaysa wallaahi waa fuliyaal feeraha ku dhuftay insha allahu tacaala ballanteennana waxay tahay in gaal damba dalkeenna uu ku raaxaysan insha allah dulah iraada fariinta ugu dambaysa u dirayna waxay tahay waxaan u diraynaa amiirkeena abu cubayda waxaan leenahay shaykhana wa amiirina haddii aynu nahay beesha gaal jecel mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kuu cusboonaysiinaynaa beecadii aan kugula jirnay waxaan kugu bayactamaynaa culays iyo fudayd waxaan dhibsanayna iyo waxaan dhibsanayninba ilaahay diintiisa inuu dhibnaan diyaar u nahay gaalada soo xadgudubtay ee dulmiga wadda ee dalkeena daandaasiga u timi inaan kula celinno oon garabkaada ka dagaalan oon hortaada ka dagaalan diyaar u nahay allahu akbar allahu akbar
sidoo kale nabadoonkii guud ee beesha xawaadle kana mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ashahiid biidnillaah naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre iyo qaar badan oo ka mida nuqabada beeshaas oo kaalintooda dagaal ka qaatay ayaa mujaahidiinta hiil iyo hoo ku garab istaagay iyaga oo geysayaasha towxiidka ku wareejiyey xoolo geel oo ay ugu talagaleen in ay mujaahidiinta ku garab istaagaan
odayaasha iyo anuguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka ololaa meesha taagtaagan in lagu wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiyiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin dubtaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungur horaad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaw hunguur horaa la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
dagaalka xitaa waxa uu ka socday masaajidda magaalada buqa qable iyadoo culimmada masaajidda qur-aanka ka soo akrinayeen cadowgana ku habaarayeen hoog iyo hasiimo inuu allah ku rido رب اجعلني فسدت السماوات والارض بل اتيناهم يشركون قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن يؤمنوا كما آمن السفهاء يا أيها الذين آمنوا وإياكم على هدى وفي ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا
gaalada jab iyo halaag allaha ku rido Aamiin.
naasbeel allaha ku rido Aamiin.
ilaahay idinku cudur laayaan oo carabka ka bilowdo cagaha u dawo oo laayaan allaha ku rido آمين cudurro aan daawo loo hayn allaha ku sildo Aamiin.
dabayl allaha ku sildo Aamiin.
duufaan allaha ku sildo Aamiin.
qulubtooda iyo qawidooda iyo qalbigooda allah baabi'iye Aamiin.
qawidooda allah baabi'iye Aamiin.
diyaaraadkooda baabadahooda dab allaha ku sildo Aamiin.
ardul soomaaliya ardul falastiin si khaasi ilaahay macluw colka ka qaado Aamiin.
meelay joogto gaalada niijib allaha ku rido Aamiin.
ayago ikhtilaaf dhexdooda allaha dhigo Aamiin.
kuwi ayago isku baabaa allaha ka dhigo Aamiin.
ilaahay islaamka qawi allaha ka dhigo Aamiin.
islaamka qani allaha ka dhigo Aamiin.
islaamka hodan allaha ka dhigo Aamiin.
ilaahay idankiisa xabadiisa bir sunna allaha ka dhigo haddaba iska caabinta lagu sameeyo cadowga kadib waa sidee xaaladda degmooyinka iyo deegaano dhowr ah oo ku yaala wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe maxayse natiijooyin horumar ah oo la taaban karo ay ka soo hooyeen bulshadeenna deegaanadaas iyo maamulkooda islaamiga ah su-aashaas jawaabteeda waxaa iiga jawaabaya nabadoonnada kale ah afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan abu caaisha iyo naqiibka guud ee beelaha gaaljecel qeybteeda degta wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool maasha allah qabaa'ilka gugundhabe oo la yidhaahdo gugundhabe hawiye waa u abtirinaynaa runtii kaalin cajiib le ayay jihaadka ka qaateen haddii ay jiinka degaan iyo hadday yacni buuraha degaan iyo dhul ballaaran ayay degan yihiin dhulkaas ballaaran runtii dadka jooga kolley hal abtir ayay leeyihiin waa dad wada dhashay oo awalan subxaanahu wa tacaala uu ku mideeyey kelimatu laa ilaaha ila allah haddana oday wada dhalay waaye runtii kaalin aad u cajiib badan ayay ka qaateen
ilaahay fadligii markuu ilaahay cadowga naga jibiyey baabi'i iyo haziimadii ay ku dhacday iyo khasaarihii ee waddanka inta badan uu iskaga cararay annaga waxyaabaha ilaahay uu nama keniyey ee ilaahay uu noo ilaaliyey waxaa ka mid ah diinkeennii Een, waddankana micnaha mataqaanaa waddan buraaqa uu iska noqday bacdulxamla kadib Een, sida hadda macaahidoo kaleenta ama dugsiyada qur-aanka Een, waxaa la dhihi karaa degmooyinka inta badan wax la soo koobi kara xitaa ma ahan Een, waxaan dhaxalnay ama aan helnay amni iyo barwaaqo iyo guul iyo horumar iyo diinkayni oo ciise iyo sharaf aan ugu dhex noolnahay
haddaba dhegeysta xalqadeenna soo socota waxaynu ku eegi doonaa maxaa isbeddel ah oo ka jira deegaanadii aan booqday ee cadowga allaah lagula dagaalamay lagana xoreeyey guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى